barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban iyo hirarka efimyada magaalooyinka qaar iyo sidoo kale bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha oktoobar oo koob iyo labaatan sanadka laba kun toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa daadiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashi ibraahim
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda waxaa ka mid ah aragtida dhallinyarada somalilan ee doodii jimcihii dhex martay musharaxiinta doorashada madaxtinimada ee bisha soo socota la filayo inay ka dhacdo somalilan doodani maxay ahayd may ahayn qura musharaxiintu inay doodaan ay issues ka doodaan iyo arrimo laakiin xitaa waxay ahayd fariin bay ahayd shacabka u ahayd fariinta shacabka u tahay waxaa weeye berri nin kasta doorashadaa helaa ka kale inaan wax kale kaga duwanayn oo kaga duwanaa oo qura sidii somalilan loo hagaajin lahaa anigu markaan soo gebagabayay afar qodob baan u arkaa inay meesha ka soo baxeen waa marka koowaade hagidda iyo hogaaminta dhallinyarada oo noqotay wax aan la dhayalsan karin oo somalilan dusha ka saaran oo ay u baahan tahay somalilan inay jaaniska iyo fursaddaa bixiso soomaali meelay degtaba waa doodii ugu horraysay ee ka dhacdaa geyiga soomaalida madaxweynayaasheeda taas dadka sameeyey haddii ay dhallinyaro yihiin waxaan aaminsanahay inay ku dhiiradaan dhallinyartu inay ka qayb qaataan siyaasadda dalkana
dhinaca heesahana ah barnaamijka waxaad ku maqli doontaan jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimaad kulahayd agtayda waa tahay heesaasi nimcan hilaac waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka inta uu socdo xubinta ciyaaraha ayaan sidoo kale ka marnayn bal marka horese kusoo dhowaada warkii dunida ugu yaraan soddon ka tirsan ciidamada biliiska dalka masar ayaa lagu dilay kadib markii kooxo mitidiin ah ay weerar ugu geysteen ciidamadaasi saxaraha galbeed ee waddankaasi mas-uuliyiinta ammaanka waxa ay sheegeen in ciidamada biliiska ay weerarkaasi ku qabsadeen xilli uu ku qabsaday xilli ay raadinayeen xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa xasma ee dalka masar kuwaas oo sheegtay mas-uuliyadda dhowr weerar oo ka dhacay masar sanadkii lasoo dhaafay saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in sideed askari oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ka dhacay degmada waxad al baxriya oo kilomitr dhinaca koonfur galbeed kaga jirta oo kaga beegan caasimada dalkaasi ee qaahira
taanka ay leeyihiin kurdiyiinta dalka ciraaq ayaa gantaallo culusa ku riday magaalada ay hadda gacanta ku hayso ciraaq ee la yidhaahdo altum cobri iyada oo xabado laysku weydaarsaday albaabka laga gala magaaladaasi shacab kurdiyiin ah oo iyaga isdiray ayaa ku faafay dhabarka iyo agagaarka baabuur ay wateen wariyaal oo laga dhaqaajiyey meeshii uu dagaalku ka dhacayey gawaarida oo ay haysteen dagaalyahanada kurdiyiinta ayaa horey loo sii qaatay
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa v o a markanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad dhegaysataan waxaa magaalada hargeysa toddobaadkan ka soo diyaariyey wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarta waxa uu toddobaadkan idiinka imanaya magaalada hargeysa habeennimadii jimcihii waxaa magaalada hargeysa ka qabsoontay dood ay isku wajaheen saddexda musharaxa xisbiyada u tartamaya doorashada madaxtooyada somalilan ee la filaya inay qabsoonto muddo ka yar saddex toddobaad kadib waxaa barnaamijka igala qayb gelaya samiir ducaale oo ka tirsan eh, qabanqaabiyeyaasha doodan oo inspire group ka socda iyo sidoo kale maxamed aadan koodhaadhi waxauu ka socda warbaahinta somalilan oo iyana tabinta tooska ah iyo soo saarka doodaasi qayb ku lahaa waxaa kaloo igala qayb gelaya cabdirashiid maxamed aadan jeeni oo ka socda xisbiga wadani iyo sidoo kale xuseen cabdi cali badhaane oo ka socda xisbiga kulmiye waxay ka mid ahaayeen kooxdii farsamo ee kala shaqaynaysay kooxda abaabuliso doodan inay doodani qabsoonto waxaa iyana xusud mudan inay naga maqan yihiin xisbiga mucaaradka ee ucid kooxdii farsamo ee ka socotay oo iyagoo ka cudur daartay in wakhtigani barnaamijka nagala qayb galaan aan ku bilaabo samir ducaale doodan waan dareensanaayo in badan bay soo socotay wakhti badan baa xumadeeda iyo kaarkeedu dadka ku taagnaa een, qabanqaabadeeda ka war bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantay barkhad Eh, dooda qabanqaabadeeda si wanaagsan ayay u dhacday muddaan ka shaqaynaynay een, annagii warbaahinta iyo xisbiyaduba een, muhiimadda maxay ahayd aanu qabanqaabada intaa dheer u galnay waxay in la helo dood cadaalad ah oo xisbiyadu u siman yihiin Eh, sidoo kalena maxay ahayd in ay helaan xisbiyadu meel ay kusoo bandhigaan barnaamijyada siyaasadood iyo sidoo kale in dadka codayayaasha ahi ay kala doortaan barnaamijyada xisbiyada somalilan marka xalay dooda si wanaagsan mau dhacday aan weydiiyey maxamed aadan koodhaadhi kolley qabanqaabada waa loo dhamay guushu way geesi badantay baa la yidhahdaa waxaana ii muuqatay intiina u badan inta halkii la fadhiday intii hawsha wadiba dhalinyar baa haydeen aan warbaahintu doorkeeda Ah, bismi illahi raxmaan raxiim horta waxaa xusid mudan ah, ah, dhallinyaradii ka soo shaqaysay ah, arrinkan waa loo dhammaa kulligood Ah, waa waa waxa weeye waa guul u soo hooyatay somalilan baananu maanta odhan lahaa Ah, intaa markaan ka gudbo xagga warbaahinta laftirkeedu waa guul labaad oo inay tviyadii iyo warbaahintii waddanka ay intay meel isugu yimaadaan arrinkan sidaa quruxda badan ay uga qayb qaataan ay tabiyaan oo mid aad iyo aad iyo aad loogu farxo Een, inta badan marka la yidhahdo siyaasad iyo xisbiyo waxaa muraayadda hore soo istaaga waxa weeyaan odayaalba yaanaan odhana da-doodu weyn tahay in hawsha noocaana dhalinyari isu tagto xisbiyada ka socota sidoo kalena qabanqaabiso dabeete ay fuliso sidaad aragta cabdirashiid maxamed aadan wadaniba ka socda Eh, bismillaahi raxmaan raxiim waa run marka xisbiyo eh, dadku ay maskaxdooda ku ar- eh, maqlaan waxay maskaxdooda ka sawirma odayaalba sawirma Eh, arrintan waxaa qabanqaabadeeda iska lahaa dad dhallinyaro ah inspire group bay ka bilaabantay muddo afar bilood ka hore ayaa dee xidhiirkaasi bilaabmay Eh, maadaamay sidaa tahayna eh, dee xisbiyada inta badan eh, dhalinyaro fara badan baa dee ku jirta oo eh, xisbiyada ku kala jirta marka markaad eh, eh, initiative ama hal abuur markuu ka dhasho dad dhalinyaro ah waxay u baahan yihiin dad insiders oo xisbiyada ku jira oo arrintaa fuliya oo la shaqeeya oo arrintaa wax ka qabta marka eh, waxay ahayd uun adigu eh, kacdoon farsamo dhalinyaro oo ka dhashay dhalinyarada reer somaliland haddii xisbiyada ku jiraan iyo hadday xisbiyada ka madax bannaan yihiin oo institutions kale yihiinba marka eh, annagu ka xisbi ahaan waanu soo dhoweynay waanu qaabilay waanu qaadanay een, xalayna doodaasi waxay u dhacday si qurux badan oo aanu ku qanacsannahay oo eh, sharafteeda iyo karaamadeeda eh, k- sharafta iyo karaamada somalilandna kor u qaaday anu imaada xuseen cabdi cali badhaani waxau ka socday xisbiga kulmiye waa guddida farsamo xisbiga u matalisay qabanqaabada doodan walaal in, doodu in, waxay ku dhalatay wakhti hore ayay dhalatay kolley afkaaruhu dadku way ku jireen anuu waxaan ka mid ahaa dadkii aaminsanaa in dood la qabto sababtaa dooda haddii la qabto waxaa ka bixi lahaa waxay dha imanaysa in afkaar laga doodo tii maasha allah waa lagu guulaystay gruubka inspire group fikirkaa way bilaabeen gruubadii kale la shaqaynayana waa lagu guulaystay dood walaal in waxyaabihii ay faa'iidada ku lahayd waxaan leeyahay horta somaliland dhan baa guulaysatay somaliland sayaabaha ku guulaysatay walaal waxaa dhac aad arkaysaa afrika walibana east africa kama dhacdo doo- dood noocan oo kale doorashadii u dambeysay ee kenya haddaad eegto madaxweynaha xilka haya ayaa doodii ima waayey qodobka saddexaad walaal waxaa laga guuray in laga doodo shakhsiyaad oo waxaa loo guuray in lagu doodo walaal afkaar fikir dhalinyari bilowday dhalinyari hirgelisay dabeete guusheeda goobjoog u tahay macno noocmaa buu idin samaynaya samir ducaale waxaan malaya intaas waa inta ugu muhiimsanba een, micnaha sameynaya waxay tahay i- waxaa la odhan jiray waagi hore dhalinyaradu waxa kuwii berri baa tihiin laakiin waxa maanta cad in dhalinyaradu haddii kuwii maanta ay yihiin sidoo kale xisbiyaduna ay aaminaad saareen arrinkan doonda maxay ahayd een, een, xisbiyadu dadkii inay dadkii oo aamino in dhalinyaro noqdaan waxay ahayd wax aad muhiima way adkayd in institutionada qaar lagu aamino een, arrin noocan oo kale ah in dhalinyarada laakiin lagu aaminay taas waxay kutusaysaa kalsoonida ay shacabka een, hogaamiyayaasha siyaasadda ay ku qabaan maxay ahayd dhalinyarada Eh, sidoo kale doodani eh, sidaa saaxiibaday sheegeen fariin bay tahay fariinta ah waxaa weeye in qof kastoo somalilandri ogaado in nimankan tartamaya ay u tartamayaan uun wanaajinta iyo kobcinta iyo horumarinta iyo samaanta waddankeenna Eh, marka waxaan arkaa inay arkaas arin dhalinyaro taas ayaaba maxay ahayd ka dhigtay guul ka dhigtay sidoo kale waxaanu aaminsanahay inaan dhalinyaro cid ahaan ka soo baxdeenba maxamed aadan koodhaadhe warbaahinta somalilan muddo dheer bay ama dood ama falanqayn ama eh, war iyo warbixinaba tabinaysay tani maxay kaga duwanayd markaad eegto doorkii dhalinyarta iyo warbaahinta weliba dhalinyartu ku lahayd waxaana t- tani aad waxay ugaga duwan tahay inkastoo ay xusid mudan tahay eh, in la xuso inspire group qaybta libaaxa lib- eh, laxaad kale ay ka qaadatay eh, oo runtii eh, eh, dee sidii habkii aa xalay u dhacday eh, badankeedii iyada in la siiyo dad- dadkeennu credit badan isma siiyaan laakiin runtii aad baan iyaga ugu hambalyanaya arrinkaa inay soo dharaandariyeen dadkii kalena usoo bandhigeen kaasi waa qodob meesha ku jira Eh, waxay kaga duwanta oo kale habka quruxda badan ee loo soo dhigay meesha iyo sida eh, su-aaluhu siday u socdeen Eh, si- waxaa kaloo xusid mudan runtii dadkii dadweynihii meesha ka soo qayb galay sida quruxda badan sharafta badan edaabta leh ay meesha u fadhiyeen ay una dhegaysanayeen ugana qayb qaateen dadka tartamayay waxay ahaayeen saddexda musharax Een, marka la eego minqiyaaska ama halcabirka ama halbeega la saaro da-duna dhalinyarta inta badan laguma tariyo haddani waxaa quruxda badan ay qabsoomaan oo dood noocaasi qabsoonto dhalinyarta ku jirta xisbiyada macno noocmaa bay u samaynaysaa waxay u samaynaysaa macna eh, sheegaya in mustaqbalka soo socda dhallinyaradu tahay hogaanka dalka waxay u samaynaysaa in eh, dhallinyarada ku qanacda inay siyaasadda xisbiyada iyo eh, kala galaan inay saxan yihiin sababtoo ah haddii dhallinyarada inspire group iyo dadka la midii ay fikirkan keeni lahayn oo aanay jireen dhallinyaro gudaha ku jirta oo arrintaa ka midho dhalisaa dee iyaga iyo odayaashunba iska hor iman lahay waxa laga yaaba afkaartaasi sidaa ay iminka u qurux badan tahay umay qurux badnaateen Eh, waxay ku tusaysaa marka arrintani inay tahay arrin guud ahaan somalilan wada deeqday oo wada anfacday oo eh, guusha guuda la doonayey ee arrintan laga doonayeyna waxay ahayd Eh, somalilan ma ka duwan tahay wadamada kale afrika ee iyagu aqoonsiga haysta somaliland ha way ka duwan tahay iyadoo waqti xasaasiya ku jirta iyadoon aqoonsi haysan iyadoo doorashadii doorasho ku jirta iyadoo la filayo in eh, dee doorashooyinkaasi ay yihiin wax xamaasada bulshada kiciya haddana in dhalinyaro isu timaado oo ay umada dejiso midnimo iyo walaalnimo iyo qarannimo la tusaa waxay ahayd wax qiimo leh kaasi waxaa ah cabdirashiid maxamed aadan xisbiga wadani Een, xuseen cabdi cali marka la yidhaahdo xaqiiqda halkeeda loogu tago somalilan dhalinyarteeda inta badan ama in badan oo ka midii qabyaalad baa dadka qaar aaminsan inay wala kala saftaan xisbiyada marka saddexda xisbi lasoo qaadana waxaa muuqanaysa waa xafiiltan baa jira dhalinyartiina xisbiyada ku jirta ama ha noqoto guddidan farsame ee qabanqaabada kula jirtay ama guud ahaanba markaad eegto sawirkii xalay idiin soo baxay muxuu ah walaal in- intaan sawirkaa noo soo bixin aanan ka hadal horta aan ka hadla dhallinyarta iyo doorka ay ku lahaayeen hawshan ay xisbiyadu soo xuleen iyo dhallinyarta kaleba In dhallinyartaa kale markaanu aragnay juhdiga iyo kalsoonida iyo daacadnimada ay la yimaadeen iyo aqoonta ay halkan annaganu lagu soo daray waxaanu isku daynay inaynu waxaa ka dhabayno In haddaan markooda tusaale yar kuu soo qaato arrintu dee ragga markay wada shaqaynayaan isqabad baa jiraya in halka ugu sarraysa iyadoo gaadhaysa haddana waxaanu samaynayna isku tanaasul waxaanu samaynayna inaanu isqabanno waxaanu gelayna maqsin u dhow maqsinkan in howlaha waanu soo dhoweynayna laguma kala kacayn waqti habeenada qaar baa saddexda habeenimo aanu rawahayni taasi waxay kuu sheegaysaa hadday dhallinyartu aqoon leedahay iskuna kalsoon tahay inay jabin kasta deer kaste oo hor yaagla hadday fakri tahay hadday qabyaalo tahay hadday horumar la-aan tahay taasi waa taa in tadi weydiisay ee ah ah, maxay ahayd Mm, sawir nooc maahan bay ii bixin- ii bixinaysaa anigu dadka waxaan ahay dhallinyarta dee xisbiyada ku jirta ee aaminsan inay waxna naga dhexeeyaan waxna ku kala duwanay soomaalyanimada naga dhexaysa hal hays baan leeyahay waxaan idhahdaa ah, ragga musharaxiintii waxay leeyihin codkeenna ee caqligeenna ma laha marka mar kasta annagii cabdikariin jeeni iyo asxaabtayda kale ee xisbiyadu waxaanu nahay dadka iskugu dhow halkan waxaan doonayaa inaan ka xuso isagana saaxiibadeennii xisbiga ucid oo caawa ina- maanta inaga maqan oo ku maqan shaqa uu baxay guddoomiyahoodii faysal cali waraabe oo jooga cayna waxaan aad u xusayaa ninka la idhaha maxamed galool isaguna aad aad banjuwalitigiisuna uu ahaa hay in- isku tanaasulkiisuna uu ahaa hay go-aan qaadashadiisuna ay ahayd mid aad iyo aad u fiican isagana waan mahadnaqaya waxaan leeyahay dhalinyarta somalilan baa guulaysatay cid kale guulaysatay ma jirte somalilan dhan baa guulaysatay Waay, aan gabagabadii kusoo dhowaano dhalinyartu ummad ma jahayn kartaa sidee Een, haa way jahayn kartaa tan xalay waa markhaati ka ah doodani maxay ahayd may ahayn qura musharaxiintu inay doodaan ay issues ka doodaan iyo, iyo arrimo laakiin xitaa waxay ahayd fariin bay ahayd shacabka u ahayd fariinta shacabka u tahay waxaa weeye berri nin kasta doorashadaa helaa ka kale inaan wax kale kaga duwanin oo kaga duwanaa oo qura sidii somaliland loo hagaajin lahaa marka fariinta ay dirayso iyo jahaynta ay dhalinyarada xalay muujisay waxay tahay inay jirto somaliland mid ah inay jirto waxyaaba laga midaysan yahay marka taasaaba jahayna qof kastoo reer somaliland ay maqlaayana waxaa habboon saddex iyo tobanka nofembar iyo afar iyo tobanka nofembar inuu middaa xasuusnaado in somalilan ay somaliland ay tahay wax muqadasa oo aan marna dhaqaaqayn nin kastoo guulaysta iyo madaxweyne kastoo guulaystana aynu soo dhaweyno afar iyo tobanka december maxamed aadan koodhaadhe had iyo jeer waxaa la dhaha warbaahintu iyada ama dabka shido doorasho marka la galo dhibta sii badisa ama doorku qaadata xalayoo kale warbaahinta weliba da'yarta dhalinyarta warbaahinta shaqada waday een, doorkii lahaa ayaan waadigii sheegay door noocmaabay warbaahinta ama dhalinyartu ka qaadan kartaa ha noqoto wakhtiyadan soo socda doorashada ama guud ahaan jahaynta ummadeed waxaan u malaynayaa horta ma dhoweyd samiir baanu yaro kabsanno oo- aa, aan yaro wada hadallo wuxuu igu yidhi twitterka waxa aan ka arkayay saddex milyan oo ma og tahay ah, engagement waxaan la yidhahdaa ama ama ah, ah, ah, xog isweydaarsi in ay ka dhaceen taasaa waxay ku tusaysaa ah, xagga tviyada markaan eegno ah, saaka waxaa la ii sheegay in in ka badan koob iyo toban milyan in lagu qiyaasay inay daawanayeen eh, arrinka taasi waxay ku tusaysaa amhiyadda ay saxaafaddu ay leedahay gudbintaa walaalkay samiir uu ka hadlaayo sidii dadka loo gaadhsiin lahaa ama gudaha joogo ama dibadda ha joogo Eh, fariinta ugu weynaan arka halkaa haddaan inti walaalahay intii ay soo gudbiyeen haddii aan aan kas aan ku daro eh, waxaan u malaynayaa waxa weeyaan halka su-aalaa lagu weydiiyey waa wax lagula xisaabtamaya hadhow daayartu markaa matay kuwa xisaabtamaya waa tan aan kuu sheegaya Eeg, arrinku da'yar da'yartu ha soo qabalqaabiso oo platform waxanaynu nidhaahno dadka ha u dhigto da'yartuna ha ka noqoto hormowd arrinkan laakiin amhiyadda meesha taallaa waxa weeyaan da'yartu ummadooday u shaqaynaysaa xilka meesha ka saaran waxa weeyaan arrinkaa sida quruxda badan ay ugu soo dhigeen ay u fududeeyeen mas-uuliyiinta halkaa soo fadhida sidii loola xisaabtami lahaa kii yimaadaaba in la yidhaahdo haddii ay wax qalloocdaan ama ay qaldamaan suudigii caynkaa lahaa waay sida saaxiibadaada hore soo sheegay cabdirashiid maxamed aadan jeyne oo ka socda xisbiga wadani ma kula tahay xisbi ahaan iyo da'yarta ku jirta isbeddelka noocaasa hogaaminta ama jahaynta ummadeed door bay ka qaadanayaan haa waan ku kalsoonahay run ahaantii hogaaminta dhallinyarada waxaa tusaale oo ah arrintaa xalay ka dhacday waxa kale oo tusaale oo ah boqolaalka iyo kumanaanka dhallinyarada ah ee jaamacadaha ka soo baxaya kuwa daawanaya kuwa twitterka iyo social media kala socda kuwa baroomid garaynaya saddexda milyan ee la sheegaya dhammaantood ee somaliland kor u qaadaya oo iyaguna mudan in eh, eh, loo mahadnaqaa dee waxaan dhalinyaro xalay joogtay madasha oo meel gaara fadhido mahadnaqooda mudan oo eh, army of social media dee ahaa halkaa arrinta ka waday marka inay macnihii xooggii waday gaadhsiinta ama gudbinta baraha bulshada lagu xidhiidha doodii socotay Ah, dooda socotay arrinta sidaa u- u u wanaajinayay anigu markaan soo ko- soo gebagabayay afar qodob baan u arkaa inay meeshaa ka soo baxeen waa marka koowaadee hag- hagidda iyo hogaaminta dhallinyarada oo noqotay wax aan la dhayalsan karin oo somalilan dusha ka saaran oo ay u baahan tahay somalilan inay janiska iyo fursaddaa bixiso waa marka labaadee midnimada reer somaliland ee oo halka- ee halkaa ka soo baxday ee aan doorasho noqon doonin wax lagu kala tago ee balse noqon doonto wax dadka lagu kala doorta ay noqon doonaan qorshahooda ta kale la yaab kale waxaa weeye waddanka somaliland oo sidaan doonayo inaan u sheego aan u sheege een, afrika ka noqday wax ka duwan ee afrikada kale oo dood noocaas oo kale ah inay ka dhacdo dooddii ugu horreysay adduunyada waddanka maraykanka ka dhacday kun sagaal boqol iyo lixdankii ee kennedy iyo nixon baa dooddaas galay somalilandna inay murashax cabdiraxmaan ciro iyo muuse biixi iyo faysal cali waraabe galaan iyana taariikhda soo socota inay geli doonto ayaan iyaduna doonaya inaan halkaa ku dhammeeyo ta afraad waxa weeye dee doodan inay noqotay wax information oo dadka warbixin lagu siinayo murashaxbaka kale wuxuu kaga wanaagsan yahay murashaxbaka kale wuxuu kaga kaga horeeyo marka arrintaasi waxay ahayd arrin somaliland si guud qiimaheeda kor ugu qaado xuseen cabdi cali badhaani xisbiga kulmiya qodobka ah dhallinyartu ma jahayn kartaa in- in- ummadda waan qabaa walaaloo way jahayn kartaayoo dhallinyartaa imanka aad arkayso waxay jiheeyeen somalilan oo dhan haddaynu dib ugu noqonna nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam diintii uu faafinayey waxaa jiheeye adduunka gaadhsiiya dhallinyaradahay innaguna imanka kama duwanine waynu samayn karnaa waxay sameeyeen dhallinyartani inay sameeyaan afkaar lagu doodo inay sa- la yimaadaan iskuduubni inay la yimaadaan daljacayl in- soomaali meelay degtaba waa doodii ugu horreysay ee ka dhacda geyiga soomaalida madaxweynayaasheeda taas dadka sameeyey haddii ay dhallinyaro yihiin waxaan aaminsanahay inay ku dhiiradaan dhallinyartu inay ka qayb qaataan siyaasadda dalkana oo aanay uga habran afmiishaarka ee uu taliyo aqoon-yahanka iyo indheergaradku oo lagu dhiirado walaal in- in- in- in siyaasadda qodobkayga ugu dambeeyaan kaga baxaya waxa weeyaan walaal doodii xalay marka guud ahaan la wada eego waxaa guulaystay walaal xoogga dhallinyarta iyo aqoonta iyo kartida dhallinyarta ayaa guulaystay waatay dhegaystayaal intaasi waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka madasha dhalinyarta intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmino waa anigoo barkhad maxamuud kaariyo idinku dhaafaya amaana allah
barnaamijka madasha dhallinyarada iyo bar haddaan intaas ku dhaafno haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta cayaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalkaasi ingiriiska haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa hal kulan oo keliya ayaa la ciyaaray waxaana kooxda kubadda cagta ee westham united ay garoonkeeda london stadium ee ka jira magaalada london ay ku soo dhoweysay kooxda brighton and hof albion ciyaartaasi ayaa kooxda westham walway gurigeeda ku ciyaaraysay haddana waxaa loogu awood sheegtay saddex gool iyo waxba oo garabkooda ayaa laga baxay kooxda kubadda cagta ee westham united ayaa tan iyo sidii ugu soo guurtay garoonkeeda london stadium ee magaaladaasi london waxay la kulmaysay guuldarooyin oo uma eka koox iyadoo gurigeedii ku ciyaarayso inta badan markay kooxuhu gurigooda ku ciyaarayaan waxa ay helaan islamarkaasina ku xisaabtamaan guulo amaba saddex dhibcood inay gurigooda ku qaataan maantana kulamada horyaalka dalka ingiriiska kooxuhu iskaga hor imaanayaan waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee chelsea iyaga gida stanford bridge ee magaalada london waxay ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee watford ciyaartan ayaa imanaysa kadib markii kooxda kubadda cagta ee chelsea labadii toddobaad ee lasoo dhaafay guuldarooyin ay la soo kulmaysay oo labadii kulanba laga soo badiyey waxaana kulankan uu chelsea u yahay geeri iyo nolol oo waxa ay kooxdu ku qasban tahay in ay watford ka badiso haddii ay ka badin weyso waxaa suuragal noqon karaysa in macallinka kooxda kubadda cagta ee chelsea ee conte ay shaqadiisu qalqiil gasho maadaama ninka iska leh kooxda chelsea abramovich uu lagu yaqaano macallimiinta sida dharka oo kale inuu iskugu bedelo la arki doono in halka kooxda chelsea watford ay kala gaaraan waxaa weliba xusid mudan in kooxda watford ay toddobaadkii hore ka soo badisay kooxda arsenaal oo halkaasi niyaddeedu ay aad u wanaagsan tahay kulan kale ayaa isaguna waxauu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee huddesfield town iyo manchester united waxaay labadan kooxood ku kulmayaan guriga kooxda huddesfield hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa toddobaadkii hore bareeja ka timid markii liverpool gurigeeda ay hal iyo hal ku kala tageen nidhaahdee eber iyo eber bareejaha ay ku kala tageen oo ay waxba iska dhalin waayeen kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa iyaduna waxa ay martigelinaysaa oo ay soo dhoweynaysaa kooxda burnley waxaana labadan kooxood ay ku wada ciyaarayaan garoonka kooxda kubadda cagta ee manchester city ee itixaad stadium newcastle unitedna waxay garoonka st james barg ee magaalada newcastle ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee crystal balace oo iyadu ah kooxdii toddobaadkii lasoo dhaafay awoodda u sheegatay chelsea oo ka badisay stoke city oo la luudluudaysa guuldaradii manchester city ay ka soo qaaday ayaa iyaduna a f c banmouth martigelinaysa oo garoonka britania stadium oo dadka qaar ay ku tilmaamaan godkii naarta ayay waxa ay ku martigelinaysaa kooxda a f c banmouth swan city iyo lester city oo iyaguna kulmaya waxaa lagu wada ciyaarayaa guriga swan city waxaana ciyaartaasi ay labadan kooxood ee magaca dambe citiga wadaagahay laga filayaa inay soo bandhigaan kubad isu dheelitiran maadaama awoodahoodu aanay sidaa u kala badnayn southampton waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweynaysaa st marys kooxda west bromwich albion horyaalka waddankaasi talyaaniga haddii aan jaleeco laba kulan oo keliya ayaa la ciyaarayaa waxaana kulanka koowaad boodis gelin doona kooxaha sambadoria karatone hase yeeshee kulanka dambe oo goor dambe oo caaw ah la ciyaari doono ayaa waxaa iskaga hor imaanaya kooxaha kubadda cagta ee napoli inter kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa horyaalka dalkaasi talyaaniga waxay ku hogaaminaysaa afar iyo labaatan dhibcood waxaana ku xigta inter milan oo iyadu laba iyo labaatan dhibcood leh labadana kooxood ayaa waxaad moodaa inay xilli ciyaareedkan soo bandhigayeen ciyaar wanaag iyadoo markaasi ay guulo wanaagsanna gaarayeen waxa ay ka sarreeyaan labadan kooxoodba kooxda kubadda cagta yuventus oo iyadu sagaal iyo toban dhibcood leh waxaana yuventus ciyaartani u adagtaa u aragtaa inay tahay mid ay faa'iida ugu jirto haddii ay ciyaarta ay labada kooxood bareej isla galaan eber iyo ebera waxa ay suuro gelinaysaa in kooxda yuventus haddii ay badiso ay fursadda ka faa'iidaysanayso ay kor u soo kici doonto horyaalka waddanka sbain haddii aan isaga kusoo gebagabeeyo barnaamijkeenna lavante iyo gitafe ayaa kulmi doona real batis waxay martigelinaysaa alafes valencia waxaa imaanaysaa safiya halka kooxda kubadda cagta ee barcelona garoonkeeda camnu stadium ee magaalada barcelona ay ku martigelinayso kooxda malaga ciyaaryahanadii louis suares iyo leonel messi ayaa difaacyada iyo qadka dhexe ee kooxdaasi malaga waxay caawa u tabaabashaysanayaan iyo maantaba sidii ay kooxda barcelona u celin lahaayeen dhegaystayaal xubinta ciyaaruhuna waa naga intaa tan ee kulan dambe waa maxamuud mascad dawidila sida iyo nabadgelyo
maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha dhinacii heesaha ayaanu markanu jalaacaynaa fanaanka nimcaan hilaac iyo heesta uu ku luuqeeyo ee jacaylkii qabyoobay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkii ay jeclay ku dhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkii ay jeclay ku dhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeeshe quso wadnihii oy samir qaadoye qalbigii bogsayoyeel dareeni qasbayayo sanadi qatanay darteede naftiga yeeshe quso qamuunya jacaylaho qof aan la qaybsanin intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii intaad ikhtiyaar ka qaado ruux kale ha u qaban sidaydii qamuunya jacaylaho nimcani hilaac codkiisa iyo jacaylkii qabyoobay waxa uu gebagabo u ahaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anigoo caashi ibraahin ee dhinaca soo saaristana bashiir abikariyo ahaa intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa dhammaan nabadgelyo
qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurubkaga gudbe qaybkaan sugayaa sugayaa sugayaa ano nolosha qaybaha ii hadhay allaha qaniyan barya allaha qaniyan barya inaan qurubkaga gudbe wadnihii samir qaadoye qalbigii oy bogsayoye dareen qasbayayo sannadan qatanaa darteede naftiiga yeeshe quso wadnihii samir qaadooye qalbigii oy bogsayooyiye dareen asbaayayo sanadan qatanaa darteede naftiiga yeesha